ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin saacadii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen weerare iyo qaraxyo ka dhacay gobolada baay jubbooyinka bakool hiiraan iyo shabeellaha hoose haddaan ku hormarno shabeellaha hoose qarax ka dhacay deegaanka berir ee duleedka degmada afgooye waxaa lala beegsaday booto ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka saddex askari ayaa halkaas kaga dhintay dhanka gobolka hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxa ay bariga magaalada beledweyne qarax kula beegsadeen gaari cabdibilaaha way la socdeen askar ka tirsan maamulka hirshabeelle dhanka bakool ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxa ay dagaal toosa ku qaadeen saldhig askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo baayna waxaa ka dhacay laba weerar oo ka kala dhacay saldhigyo kala duwan mid ka mida waxaa loo adeegsaday qarax waxaana lala beegsaday saddex guri oo ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxa uu ku yaalay gurigaas xaafadda mubaashir gudaha magaalada baydhabo dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig askarta maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaanka awdiinle ee duleedka magaalada baydhabo